إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah alleha u naxariistee waxaa maanta magaalada bu'aale lagu aasay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ku geeriyooday magaaladaasi ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa saddex qof oo shacab ah ku dilay magaalada muqdisho halka ay dhaawaceen qof kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinka ciidamada shisheeye ee garoonka baraawe iyo kuwa dowladda federaalk ee degmada hurwa bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cawday saacado badan oo maanta jidka makaal mukarama loo xiray xasan sheekh oo kasoo degayay garoonka diyaaradaha ee muqdisho culimo iyo aqoon-yahano ayaa falanqeeyey kelimadii uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo filimkii cusba ee ay soo saartay mu'asasada alkataayib kaasi oo lagu soo bandhigay askar dhammaysatay tababar heerkiisu sarreeyo warka dibaddana madaxweynihii dalka sri lanka ayaa isaga baxsaday dalkaasi xilli waddankaasi ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan alleha u naxariistee waxaa maanta magaalada bu'aale lagu aasay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ku geeriyooday magaaladaas maxamed daahir cali sow oo aaska ka qayb galay ayaa inooga waramayaa waa dadka hayeen waxaad ogeyd saanka aroortii salaada subax marka la tukaday ayaa ka baxay qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ah iyo jubbooyinka anigoo gaaray magaalada bu'aale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah iyo jubbooyinka halkaas oo uu ku geeriyooday sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka oo aad loogu yaqaano gudaha dalka soomaaliya dad aad u badan ayaa mahad uu ka tegay meelaha aan joogo iyo meelo kale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah jubbooyinka iyo shabeellaha hoose kuwaasi oo ka qayb galay janaasada iyo aaska shiikha oo maanta lagu sameeyo qabuuro ku yaala degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka horta waxaa soo xaaday dad aad u badan oo qadaha kala duwan ah oo ay ku jireen culimaadu diin odayaal dhaqan dhalinyaro xagka shiikha kuwaasi oo ka soo qayb galay janaasada iyo aaska shiikha goobta lagu arka shiikha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimada diinta islaamka oo ku dheeraaday taariikhda shiikha sidoo kale waxaa goobta maadow laga akhriyey mawaaqif adag oo uu shiikha uu qaatay goobta sidoo kale waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid ah waxgaradka iyo halkaa joogay ee aan kula kulmay kuwaasi oo sheegay in shiikha wax badan ay ka faa'iidaysteen muddadii uu noolaa iyagoo duruustiisa kaga dhaxnaa warbaahinta islaamiga ah oo ay ka mid tahay tan aan hadda kaala hadlayo alfurqaan marka mahdow ah, maanta aaskii oo goobta la soo gabagabeeyey dib wuxuu ka carunteed dad aad u badan ay kasoo qayb galanay shucuur kala duwanna ay muujiyeen oo sidoo kale xataa waxaa goobjoog ka ahaa macalimiinta dugsiyada qur-aanka oo meelo kala duwan ka tegey sidoo kale waxaan arkayay macaalimka qaar ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ardayda dhigata oo iyaguna la soo fasaxay oo janaasada shiika kasoo qayb galay marka waxaad moodeysayba musallaha shiika lagula tukanayay inay ciid oo kale ay- ay tahay sida dadka marka loo eego ay ugu soo qayb galeen oo ay aad u badnaayeen meelo kala duwan ay ka yimaadeen kaasina wuxuu ahaa maxamed daahir cali sow oo ka qayb galay aaskii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan insha allah waxaan barnaamijyada soo socda idinkugu soo gudbin doonaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tacsiyeysay geerida sheekha iyo hadaladii laga jeediyey goobta aaska ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa saddex qof oo shacab ah ku dilay magaalada muqdisho halka ay dhaawaceen qof kale haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa weli halkooda kasii socda dhibaatooyinka joogtada ah ee ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool gobolka banaadir ciidamada dowladda federaalka ayaa maalin iyo habeenba waxay si isku mid a dil iyo dhacba ugu geysanayaan dadka dhacdooyinkii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa dil bareera waxay ka geysteen guri ku yaala xaafadda dharkeenley ee magaalada muqdisho ugu yaraan saddex ruux oo laba ka mida ay rag yihiin halka midka kalena ay ahayd haweenay uur leh ayaa geeriyooday kadib markay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamadan guri dhisma ka socday oo sida la sheegay ay ka doonayeen lacago baad ah sidoo kalena waxaa rasaastan ku dhaawacmay ruux kale dad ka dhintay iyo kuwa dhaawacmay badankoodu waxay ka shaqaynayeen guriga uu dhismuhu ka socday nin uu dhaawac ka soo gaaray rasaasta ay furayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa wuxuu ka warramay sida ay wax u dhaceen
degmada dherkiinle anagoo joogno guri meesha aan ka dhisaynaa shal meel ciid soo weerartay gabar baa ku dhimati odayna waa ku dhinti wiil aan saaxiibinahna waa ku dhinti anina sintaa xabad iigu dhufteen anina waa ka carar mushmaan inay dhammaystiraanay rabeen meesha sidaas dhibkaas isku dhacay waana la soo qaaday isbitaalkaa noola soo qaadaa noola keenay xabaddan labadooda intii intay isku kala jireen labadooda maba isku dhufanin xabaddan anagay noogu dan lahaayeen yarka marka ay ku dhacday ano ana sii cararaaso ani gadaal is igi dabakeena igu dhuftay saas darteeda anoo garguurinaa guri meesha ku yaalaan galay sidoo kale qaar ka mid a ehelada dadka dhintay iyo hooyada dhashay nin ka dhaawacmay ayaa saxaafadda u warramay meeshan waxaa ku dhintay wiil oo saaxiibanahay iyo wiil oo ilma adeera laxminahay iyo wiil oo walaalnahay oo dhaawac sinta iyo gabar xaamil ah ku dhimatay ma fahminoo si oo la kacaana loo dili ninkaas wiilkaygaa shalay iga soo dhaawacmay anigana waa iska dhibaataysanahay walaa bilaa waxaa u tari karana malaha ciyaal yaryarowna leeyahay habeenkii xala ahay ma hurdin asaga hata xataa ogaal ma laha ogaal ma laha saasee wax u jiraan dhiikaraan qabaa dhiiga xataa uu kacsan yahay dadka soo weerar waxaasoo baa layidhi annaga meel dhismay wax ka haayeen marka waaba soo dadegnay yareen inaan lacag qaadanaan rabnay xabada leenka war helnay ay dhaheen teeda kaleenta wiilasha dhinteen xataa xabadda waa inta lala kor tegayaa ka sacad loogu dhammaystiray dhibaatada ciidamada dowladda federaalka ay ku hayaan dadka shacabka ah ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambaysa taliyaha ciidamada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo odowaa ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay dil iyo dhacba u geysanayaan dadka shacabka ah laakiin ma uusan sheegin tillaabo wax ku ool ah oo ay qaadayaan si loo joojiyo dilka iyo dhaca bahalnimada ah ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisiinka ciidamada shisheeye ee garoonka baraawe iyo kuwa dowladda federaalka ee degmada huruwaa sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya magaalada baraawe ayaa sheegaya in milatariga mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dagaal culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada baraawe gaar ahaan fariisiin ay askarta kasoo duulay dalka uganda ku lahaayeen garoonka dagaalka lagu qaaday ciidamada shiiya ayaan faahfaahin dheeraad ah laga haynin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka banaadir iyo meelaha u dhow waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada hilwaa ee magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha culimo iyo aqoon-yahano ayaa falanqeeyey kelimadii uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo filimkii cusbaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataib kaasi oo lagu soo bandhigay askar dhammaysatay tababar heerkiisu sarreeyo mar kale iyo maxamed daahir calisow mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa munaasabadda ciidul adxa waxa ay baahisay kelimad uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubaydah iyo filim xiise leh oo lagu soo bandhigay mucaskar ay ka aflaxeen boqolaal dagaalyahano ah oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay dhuuxa ku soo qaadatay falanqayn ku saabsan filimka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib iyo kelimadii uu jeediyey amiirka mujaahidiinta al-shabaab falanqayntan ayaa waxaana la wadaagay culimmada iyo aqoon-yahanada kale ah sheekh cabdulilaah sheekh axmed dheere sheekh cali katiin ustaad ramadaan iyo maxamuud ugaas maxamuud ugaas oo isdul istaagay kelimadda amiirka ayaa sheegay in ay ahayd kelimad qodobaysan oo dhinacyo badan looga hadlay islamarkaana qaybaha hore diiradda lagu saaray sida mujaahidiinta kaga damqadeen abaaraha ku dhuftay dalka runtii waxaa meeshaa ka soo baxaysa xaqiiqada meesha ka jirta oo ah nidaam islaami ah oo soomaaliyeed oo mujtamacan iyo ummaddan dhibaatadeedu ay dhibayso waxa uu sheeganayaa aysan hadal iyo maaragtay boorisku qarin ahayne ay waxqabad dhab ah iyo ficil la taaban karo iyo itus oo itaabsii waxa af soomaaliga lagu soo koobi karo maaragtay ay tahay dhanka kalena koox maaragtay dabadhilif ah oo shisheeyuhu maalinba kelbad usoo dhiibayaan maalin walba maaragtay bokis iyo maaragtay hal jawaan iyo shay ummaddan bahdilaad ku ah ay usoo dhiibayaan oo tiviyada horkeenayaan oo kaamirado iyo sawirra ka qaadayaan runtii waxay kelmadan iyo kelmadaha la midka ah iyo xaqiiqada ay soo gudbinaysaa maaragtay ay mujtamacan tusayaan badiilka saxda ee ay tahay inay ka qaataan nidaamkan dabadhilifka ah ee shisheeyuhu waddanka ka hilgelinayaan toddobaatankii sane ee lasoo dhaafay qaybaha hore filimka mucaskarka ah ee sheekh qaasim arriimi waxaa lagu soo bandhigay dulliga iyo ihaanada haysata ummadda islaamka oo kaga imaanaysa gaalada sheekh cali katiin ayaa dadka dulaysan ku sheegay inay jecel yihiin dunida oo hamyigooda uu noqday mid adduunka ku eg geeridana ay naceen qof kasta waxaa arkaysa dad badan oo ganacsataa hanti ilaahay siiya xoolo fara badan haysta haddana gaalada inay ku hoos noolaadaan u dulaysan maxaa keenaya adduunya jacayl dunyaday jecel yihiin waxay isleeyihin haddaad waxaa weye adduunyadan aad jihaadaan ama gaalada aad loo halgantaan waa- waa xoolaha idinka baaba'aya isleeyihin waa dannigooda xun wey dad waxaa arkaysaa yacni lo iska raacanaya kuwa beera iska qodanaya kuwa adduunyo isaga mashquulayo hamigooda uu noqday hamu dunya oo markaas marka arrintaasi marka markay dhacdo nebigu salalla alay slm noo sheego jihaadkan ha ka tagtaan dulli baa idin fuulaya wey adduunyada yacni oo la jeclaado iyo mawdka oo la naco taas ayaa dulliga iyo liinaanta uu ku imaanayaa hadda waxaad arkaysaa markaad filimkan daawato maanta muuqanaysa horena u jirto waaqiciyan u ahayd dad badan oo dulloobay oo dhallinyaro iyo odayaalba isugu jiraa wey sheekh cabdulilaah oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay falanqaynta ayaa waxa uu qiimeyn ku sameeyey tababarka iyo muhiimaddiisa xilli filimka aad loogu soo bandhigay tababar heer sare ah oo ay qaateen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay geli kartaa alquwa albadaniya iyo liyaaqa albadaniya iyo jirka in la dhiso oo qofkii qof taxamuli kara sucuubaadka iyo dhibaatooyinka iyo socodka iyo orodka iyo maaragtay gaajada u adka iyo oonka xamili kara inuu noqdo jirkiisa dhisaa la rabaa midda kalena waxaa la rabaa anwaacda istilaax oo dhan ama hubka eh, qaybihiis oo dhan kala duwan in lagu tababartaa la rabaa oo maaragtay la barto oo dee ilahi wuxuu leeyahay ma statactum ey maa qadartum wax kastood awoodaan nimanka hawla hadhina ما قدرتم عليه وحكستو أد مارتي كاري كرتان أو من أنواع الحرب من أمور الحرب كمدة وسلاحي يو اللياقة البدنية يو هبك إنه أيدي سين لبرتو ولي بتاعو حق وأه وقوه رئيس وحلو يغان توكتة أما رماية رماية دو إن القيب وين كتهي أيا كاغا مغانيسة مارت آيات كان يو حديث النبي صلى الله عليه وسلم si kastaba ha ahaatee kelimadda amiirka ah iyo filimka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa daawaday kumanaan dad ah kuwaasi oo si aad ah kaga falceliyey macluumaadka xasaasiga ah ee lagu soo bandhigay kelimadda iyo filimka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo ah mid tayadiisa ay aad u sarayso bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cawday saacado badan oo maanta jidka maka almukarama loo xirayey xasan sheekh oo ka soo degayey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mar kale iyo cabdisamed xukuumadda ka dhisan magaalada muqdisho ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud ayaa mar kale dib u cusboonaysiisay xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada muqdisho ka gadaal safarkii uu kaga yimid dalka eritareya waxaa la xiray wadooyin badan oo ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo muddo saacado ah go'naa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa wadooyinka jaray iyadoona isku socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo bulshada ay muddo saacado ah istaagnaayeen dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa arrintaas cabasho xoogan ka muujiyey waxayna sheegeen in xiliyadii farmaajo saacadihii loo xiri jiray ka badan xasan sheekh loo xiray xilligan horta ani waxaa ka imaan degmada kaxda muddo waxaan soo baxay hal sac camal haddaana socdaa shan sacay tahay danaan lahaa waddadii way xirneed madaxweynaha marayaa lahay wixii jagmoodeen askaraa fadhiso marka wallaahi waxaa waaye qabad weyn waaye micnaa in micnaa oo waddooyinka inasaan laga xiro muddo afar saac ama saddex saac ku dhowaada saaka waddada u xeray madaxweynaha maxaa- xasan sheekh maxamuud oo tareenkii dheeraa saaka waxaa waaye waddo dheer ka soo kaxeeyey ilaa ilaa wuxuu soo wada umalaynayaa eriteria asmara wallaahi waddada saaka ilaa labadii saac markaa soo toosnayba waxaa waaye magaalada suudad nibe waa xirneedba waxaa waaye isku socodkii dadki waa yaraaday xaaladada waxaa waaye jawigeeda waxaa waaye mataqaanaa waddada in loo xiro Wax- saas farmaajo marku jooga xitaa ma jirin waddada saas loo xiro madaxda dowladda federaalka ayaa ku dhiiran karin inay ku safraan dhulka halka marna way ku soo baxaan wadooyinka magaalada muqdishona waxaa gelbinaya ciidamo shisheeye oo aad u fara badan iyadoona dhaqdhaqaaqa magaalada muqdisho gebi ahaanba la joojinayo halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda madaxweynihii dalka sri lanka ayaa ka baxsaday dalkaasi xilli waddankaasi ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka sri lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynihii waddankaasi uu dalkaasi ka baxsaday sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha sri lanka ayaa diyaarad milatari uga baxsaday dalka iyadoona ay socdaan banaanbaxyo waaweyn oo looga cabanayo dhaqaale xumida ka taagan dalkaasi wararka halkaasi laga helaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha dalkaasi uu u baxsaday waddanka maladefis saacado uun ka hor xilligii la qorsheynayay inuu iska casilo xilka madaxtinimada maalmo ka hor ay ahayd markii guddoomiyaha baarlamaanka sri lanka uu shaaciyey in madaxweynuhu uu xafiiska bannayn doono maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka julaay sidoo kale ilo xog ogaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in wasiirkii hore ee maaliyadda sri lanka uu dalka isaga cararay isagoona sida la sheegay ku wajahan cariga maraykanka tallaabadan uu madaxweynaha sri lanka waddanka uga baxsaday ayaa imaanaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay uu ku jiray dhuumaaleysi kadib markii dad badan oo shacabka dalkaasi ah ay sabtidii lasoo dhaafay xoog ku galeen gurigiisa markii uu soo shaacbaxay khabarka la xiriira bixitaanka madaxweynaha ayaa kumanaan kun oo qof iskugu soo baxeen fagaarayaal waaweyn oo ku yaala magaalada colombo ee caasimadda dalkaasi waxaana isqabsaday dabaaldego ay samaynayaan dadka dibadbaxyada ka qaybgelaya dhanka kale warar haddana soo gaaraya ayaa sheegaya in dibadbaxayaal caraysan ay xoog ku galeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyadoona halkaasi ay ka socdaan iska hor imaadyo xooggan oo u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo ciidamada booliska halka wararka qaarna ay tilmaamayaan in dibadbaxayaashu ay xoog ku galeen xarunta tv-ga qaranka ee dalkaasi warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa